dhallinyaradu weliba waa jiilka hakoraase bulsho kastaba weliba waa indho iyonay mustaqbalka mujtamacaga walba dhallinyarada weliba muhiim yo ongayena wadankoo dhanba weli niyada sababtay in bulshada caalamka iyo door muhiima iyo aan ku qaadan kobcinta jiilalka ee ha korahay iyo ona landhisow dhinayo walba sida caafimaadka walbarashada madadaalada iyo nay koranqaadowka maskaxda iyo oo saas oo kale elantaba barow qofka iyo nay ingusaye kofeylaada sadake ed xog ururintii tirada dadka soomaaliyeed ee la sameeyay sanadkii labadii kun iyo nay tumiya farti yalaka qiyaasi toddobaatiyo nay shan boqolkiiba tirada guud ee dadka inyo iyin ahaano da-adiyo ku yarta soddonka sannadood suleymaan shuceeb weliba waa wasiirka dhallinyaradiyonay ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inyo ka wasaarad ahaan dhallinyarada iyo indhisa doonaan xaruumo gooninge siyoon iska hiranaadaan dhallinyarada waana nagadan haano waltaran leh bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa hadduu ilahay raalli ka naqno idaa idin suubino dhowaan oo hadda meel laxa noo marayso xarun dhallinyaro ee degmada yeelan doonto xaruntaas oo ah ee ka koobnaa doonto qeybo kala duwan oo badan kow meel kombyutaro training ah ku barataan meel artiska ah ku barataan meel sbortis ah meel run ahaantii howlal shirar ah aa shirar ku qabsanaysaan nin walbana fikradda oo abuuro oo la imaado oo dadka kale kula shargarayn karo in maxaa la dhahayay adlist maskaxda kuu furmayso maan furanaa la imaane waxaa ka gudbee maskaxdaadii keliya waxay ku ekeed marka hore deegaankan ama degmadan inta aad joogto waxaa laga yaabaa markaad guriga ka soo baxdid inaad soo socoto hal meel la imaanaysay isla meesha dadka dee internal issuele laga hadlayo wax magaalada ka jira iyo caqabadaha le laga hadla maskaxdaada midkaasaa buuxisa laakiin haddaa refreshment maskaxdaada aad ku samaysid bugaag horumar leh aa akhrisato fikrada hor laha kugu soo dhaca waxaa ku dhiirigelinaya dadka deegaanka in fadhi kudirada loo bedelo horumarinta deegaanka ogaada dalkan waxaa la dhahaa boqolkiiba dhallinyaro waay sidoo kale madaxda qaranka iyo madaxda dalka waxay dhahaan waxaad tihiin madaxda beri ani waxaa ahay dadka aaminsan in aan nahay madaxda maanta iyo madaxda beriba marka madaxda maanta iyo beri idinka waaye dalka iyo deegaanka dhallinyaradu u baahaya inay u kacaan isku duubmaan cadowgana layska saaro annaga dalalka dariska hormare run ahaanta ogaada iskama hormarine dhallinyara u istaagtay horumarkana qayb weyn ka qaadatay waxaan rajeynaya in hal abuuro qurux badan aad la imaan doontaan deegaankiina aad horumarin doontaan xafiisyo oonili qalabayana waa la keenixafiisyo hor leh la qalabayn doonana waa la keenaa xafiisyo la qalabaynana qalabkoodana shalo waa idin soo gaareen waxaa la rabaa inaad uga faa'iidaysataan xafiisyadaas caqabadaha dhallinyarada hortaagan sheega waxaa dhahdaan tan iyo tan iyo tan aan hortaagan hadda marxaladahan aan ka gudubno horumaraa la gaari doonaa dowladdana waxay diyaar u tahay horumarinta dhallinyarada iyo caqabad walba hortaagan in caqabadaas ay dowladda ka horleyso insha allahu tacaala wasiir suleymaan yasaas oo kale aan sheegay inuu ku faa'iidaysadaan dhallinyarada tiknolojiyada iyo on adeegsadayaan dhanaga fayla
sidoo kalena isticmaalka social mediaha run ahaantii dadna waxay ugu faa'idaystaan in wrong way dadna waxay ugu faa'idaystaan in good way dad waxay ugu faa'idaystaan dhanka wanaagsan dadna waxay ugu faa'idaystaan dhanka xun waxaa waa dhallinyaro u heelan u taagan in horumar ay ka shaqeeyaan marka waxaa rajeynaa in aad la imaan doontaan ama aad ugu faa'idaysan doontaan social media dhanka ugu wanaagsan waxaa arkaysaan dad dhallinyaro idinkoo kale hal abuuro keenay horumar gaaray runahaantii ogow wax walba oo aragtaan markaasna caqabado badanay soo marta oo qofkaas uu usoo maray in heerkaas uu soo gaaro hal maalin wax walba lagu sameeye ma jiraan qof walba waa kufaa waa dhacaa waa kufaa waa dhacaa ilaa ay marka ugu dambayso oo lugihiisa oo ku istaago waana rajeynaa insha allahu tacaala in hal abuur qurux badan oo deegaanada kale aad gaarsiisaan aad la imaan doontaan sidoo kale haweenkana boqolaal dhallinyaro ee yase sanad walba waliba iyo tahriib yo-anka bahaayana wadamo kaleed ee hormarsan si yo-on helan shaqooyin iyona iyo weydiisadan nolol ku duwantan iyo ka haysadan dalsho taasi sababna shaqo laanti daron ee haysata dhallinyarada soomaaliyeed